haweeney u dhalatay dalka sweden oo lagu magacaabo anne margaret levi ayaa maanta lagu dhaawacay agagaarka kilomitr afar ee magaalada muqdisho kadib markii rag hubaysan ay weerareen gaari ay saarayd haweeneydan ayaa weerarkaasi ka hor waxa ay ka soo baxday sida la sheegay jaamacadda halkaasi ku taala oo ay ka soo bixisay siminaar afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sweden lina trumberg ayaa laanta afka soomaaliga ee v o a u xaqiijisay weerarka lagu dhaawacay haweeneyda u dhalatay sweden waxaan xaqiijinaynaa bay tiri in haweeney u dhalatay sweden lagu rasaaseeyey oo lagu dhaawacay magaalada muqdisho waxaana loo wareejin doonaa magaalada nairobi qaar ka tirsan warbaahinta dalka sweden ayaa wariyey in anne margaret ay madax u ahayd xafiiska xisbiga garabka bidix ee venester bardy uu ku leeyahay magaalada stockholm warbaahintu waxay kaloo qoreen in nin soomaali swedisha oo isna ka tirsan isla xisbigaasi magaciisana lagu sheegay cabdiraxiin xasan lagu dilay weerarka lagu dhaawacay haweeneydan laakiin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee sweden ayaa v o e da u sheegtay inaanay xaqiijin karin in ninka soomaali swedishka ah isna la dilay ma xaqiijin karo arrimahan waxaa jira warar badan oo la sheegay weerarkaasi iyo sida uu u dhacay laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaan kuu sheegay oo keliya ayaan sheegi karaabay tiri
dhinaca kalena haweyda haweenaydan ayaa waxaa la geeyey cisbitalka xalane ee ay maamulaan ciidamada amisom ee howlgalka midooda afrika ee magaalada muqdisho kolonel cali aadan xaamud oo ah afhayeenka amisom ayaa goor dhoweyto v o e da u sheegay in haweenaydan haatan loo duuliyey magaalada nairobi kolonel cali xaamud ayaa sahre ciidle nuur wuxuu uga waramay weerarka haweenaydan lagu dhaawacay walaal waa jirtaa arrintaasi gabadhaasi galabta labadii qadada kadib waxaa lagu soo dhaawacay magaalka marka dambena halkana loo soo gudbiyey dhakhtarka level two-ga amisomta ayaa la keenay marka level two markaad leedahay ma qeyb xaalada degdega la geeyaa qayb qayb xaalada degdega iyo xaalada dhexeba la geeyo oo gurmadka u horeeyana loogu qaban karayo qofkana la gaadsiin karayo dakhtarada waaweyn lagu sogsiin karayo weeyaan jeexid yar iyo waxyaalo badanna loo qaban karayo kabis hadday tahay iyo hadday analyse kale tahay marka haweeneyda dhaawaceedu waa mid sideeya walaal iyaduba ay nooga waramayso arrintayahay waa u sahlay gabadhaas waxay kamid ahayd saddex swid oo iyadoo ay kamid tahay anakuna soo gaadhay mid kaloo dhaawacii magaalada iyo madina hospital baa lagu reebay labada kaa kale warkiisa ma hayo laakiin iyadu way sahlanayd rasaastu laabta way kaga dhacday wayna dhaaftay xaaladeedu waa sidee markaa miyay hadli karaysaa xaaladeedu wallaahi anigu waan dul joogsaday way hadli karaysaa way qoslaysaa wax kasta dareenkeegu waa fiican yahay ilaa iyo afar iyo lixdan jir yay waanahay tiri afkaygayna ka sheekay markaas imika sidaa ay tahayna waxaa loo gudbiyey magaalada nairobi magaceed gabadha gabadha waxaa la yidhaahaa an margarita vinil baa la yidhaahaa goormay timid magaalada muqdisho magaalada waxay timid bisha august sideed iyo tobankeygii dhowr cisho way joogtaa dowladda federaalka soomaaliya iyay u timid project tababar jaamiciyana way u timid marka tababarkeedaasi ma jaamacadan maanta ay booqatay ka hor intaan la dhaawicin buu ku eg yahay mise waa mid ay jaamacadaha kala duwan ee magaalada muqdisho ka samaynayso
wallaahi wax kulley information wararka inbaa kulley iga maqan laakiin inaan arkno jaamicad la yidhaaho somalia university ayaa oo ku taala districtga hodan iyay maanta seminar dhalinyaradii halkaa joogtay ayaa jaamiciga ahayd markay dhamaysay kadib weeyaan arrintani waxay ku dhacday marka waxaa la sheegayaa in dadkii la socday qaar dhinteen maya sidana soo gaadhaysaa ninka gaariga u waday waa dhintay askarigii iyada warbiyeynayna waa dhintay askari booliska ciidamada soomaaliyeeda iyuu ahaa nin kaloo iyada waday oo se la sheegayo inuu swedish ahaa baan umalaynaya lakin somaali swedisha weeyaan marka turjubaan buu ahaa turjubaan daota gaariga u waday turjubaan iyo dee waxa shaqa hawsha kaluhu oo la qabanayay iyakaa iga yaqaana annaku arrin aan ogeyn maaha arrinkani waa arrin soomaaliya iyo ergadaa halkaa ku caawurmatay u dhexeeyey amisanto waa gurmad kadib un baan arrintan ogaanay marka goobtan lagu dhaawacay ee maanta weerarku ka dhacay yaa gacanta ku haya ma ciidamada amisom iyo kuwa dawladda mise waa goob aan cid gacanta ku hayso ciidana oo ammaankeeda sugtaa aanay jirin may waa goob magaalada kamid a oo ciidamada soomaaliyana ay mari karaan ciidamada amisomna ay mari karaan jid weeyaan halkan ay arrintu ka dhacday jaamacadda aan ka dheerayn ay ka soo baxday baabuurka ay la socdeen marka baabuur la hordhigay ee la joojiyey iyaa markii dambena niman direeshita ay ka soo baxeen nimankaasi oo midba dhinac ka joogsaday gaadhigii la joojiyey weeyaan waxa rasaasa ku furay kadib dadkii way kala firxadeen oo yaaceen intii sidaasaa loogu soo gurmaday marka dareyskay siteen nooc muuha mayo sida la sheegayo nimankaas rasaas ah ay dirays ciidamada soomaaliyeed ay xidhaan iyo jid marka ilaa hadda ma la garanayaa raggaasi cidday ahaayeen maya maya ilaa hadda annaka markii dambe ciidama wasaarado wasaaradda dhexe ka socda oo soomaaliya wayna soo gaadheen arrinka weli waa lagu jiraa marka ma waxay isku dayeen inay afduubaan mise weerarkunbaa lagu bilaabay sida ay weerarku idinku soo gaadhayaan ma kala caddayn karayo inay arrintaasi dee afduub ay u jeedeen iyo inay dilmo cad u jeedeen taasi weli ma kala saarayno waa tahay dhinaca kale markaynu eegno amniga magaalada muqdisho dadku aad bay uga cabanayaan weeraraa soo kordhay qaraxyaa meelo badan laga geystaa ciidankii amisom oo tiro badan iyo ciidamadii dowladduna way joogaan marka cali miyaan la odhan karin magaaladii caasimadda ahayd ammaankeediina wax ka qabataan ilaa hadda kumaydaan guulaysan taa lama oran karayo oo nolosha muqdisho wax badan baa isbedelay dowladnimada soomaaliyana wax badan baa dhaqdhaqaaq laga arkayaa hawshana dhammaan waan ku wada jiraa dibna waan uga tashanaa waxaase dhacayay waa waa umuur ilaa imika sababteeda aan la garanayn marka hore rabadaanada dhexdeeda cabsi caynkaasa iyo arrimo laga hortagay waa jiraan anoo sii kala furfurayn laakiin imika nabad la-ida halkaa laga sheegayo waxa ka weyn waxa la qabtay iyo sida ammaanka inta inta laga hortagayaa ka badan
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada amisom ee soomaaliya colonel cali aadan xaamuud oo goordhaweyta khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu warramayay sahre cidla nuur oo joogta halkani waxa uuna ka warramayay weerar loo geysta haweeney u dhalatay dalka sweden oo lagu dhaawacay muqdisho